Maamulka xafiiska xisbiga barwaaqeed Olodegaanka Soomaalida haya oo la isugu jira dhiirigelis iyo wacyigelin ka sameeyay degmooyinka Xamaro iyo Wangai ee gobolka Hirar. Howlaha dhiirigelista ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha xafiiska barwaaqo, ciidanka nabadgelyada degmada Xamaro, bulshada rayidka iyo weliba waaxda nadaafadda. Khudbada agaasimaha xafiiska barwaaqo ee gobolka Hirar, warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadeed ay sameeyeen.
degmooyin eh, bilaa xagaaga eh, laba degmo oo gobolka erar ka mida eh, degmada xamaro iyo iyo degmada eh, wangay Eh, labada degmo runtii waxaan ka qabanay shaqooyinkii bilaa xagaaga ahaa ee joogtada ahaa kuwaasoo eh, loogu talagalay in bilaa xagaaga eh, shaqooyinka ugu muhiimsan kor loo qaado degmada xamaro eh, activity-yadan ka qabanay ee bilaa xagaaga waxaa ka mid ahaa dhir- dhir beeris ballaadhan oo aan ka samaynay eh, degmada gudaheeda oo ay ka qayb qaateen xirfadlayaasha caafimaadka eh, ciidanka nabadgelyada iyo maleeshiyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hogaaminta degmada Eh, socdaalka waxaa igu weheliyey oo dhirta qayb ka ahaa beeritaankeeda iyo socdaalka maanta eh, fokaalka eh, arrimaha haweenka ee gobolka barnaamijkan maadaamuu yahay eh, barnaamij eh, bulshada wax badan eh, sanadadii u dambeysay wax badan ka qabtay inay mataqaana eh, bulshadu eh, hab isku tashi ah iyo mataqaana hab ayaka eh, faa'iido u ahoo mataqaana wax badan ka taraya noloshooda in labadan bilood laga shaqeeyo hadday waxbarasho tahay haddii ay tahay mataqaana eh, dhir beeris hadday tahay haddii ay tahay olole nadaafadeed hadday dhiig shubis tahay haddii ay waxbarash haddii ay waxbarasho tahay haddii eh, isku tash iyo mataqaana eh, waxwada qabsi ama eh, mataqaana meelaha muhiimka ee in wax laga qabto eh, dan yartoo kale eh, ayada laftirkeeda waxaan ka diyaar garownay